فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhow xawareysiyada oo hadahan oo kale ad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan hadduu alla qadaro caawa barnaamijka waxaad ku maqli doontaan culimmada dowladda federaalka oo fatwootay in biilka laga jarto saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka ee ka soo cararaya furimaha dagaalka waxaad maqli doontaan cali wajiis oo ku talinaya in biriiska laga jarto saraakiishaas muxuu sheikh balli ka yidhi hadalka cali wajiis barnaamijka ayaan caawa idinkugu haynaa barnaamijka dhowxawareysiyada caawa inta uu socdo sidoo kale waxaad ku maqli doontaan muuqaal kooban oo laga baahiyey duqaymo saacadihii la soo dhaafay diyaaradaha xabashida itoobiya ay ka geysteen deegaanka xagarey duleedka magaalada masaajid cali gaduud ee gobolka shabeellaha dhexe muuqaalkaasi iyo waxa lagu arki karayo ayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa ciidamada maamulka la baxay somalilan oo xabsiga dhigay cabdimaalik muuse coldoon xog ku saabsan warkan ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa maxaynu ka ognahay dagaalka ganacsi ee uu trump ku dhawaaqay saameyn noocee ah ayuuna caalamka ku leeyahay su'aashan oo aan hordhignay aqoon-yahan soomaaliyeed ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa kow iyo labaatan qof oo ku sumoobay hilib geel ay cuneen digtoorka magaalada sheykh ee waqooyi galbeed soomaaliya oo ka waramaya kiiskan la soo gaarsiiyey iyo sida ay bukaanada ula dhaqmeen ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan qodobadaas ayaan caawa dhegaystayaal barnaamijka idinkugu daadihi doonaa ee u diyaar garooba barnaamijka oo faahfaahsan
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wanaagsan mar kale salaamun calaykum barnaamijka dhowxawareysiyada ayaan gudaha u galaynaa qodobka ugu horeeya culimmada dowladda federaalka ayaa waxa ay fatwootay in biilka laga jarto saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka ee ka soo cararaya furimaha dagaalka xilli muddooyinkii dambe ay aad u soo bateen saraakiisha iyo askarta ka tirsan dowladda federaalka ee ka soo cararaya furimaha dagaalka gaar ahaan deegaanada shabeelooyinka iyo sidoo kale duleedka magaalada muqdisho islamarkaana ay isku horfadhiyaan ciidanka xarakada shabaab almujaahidiin iyo kuwa dowladda federaalka ayaa waxaa batay xukunada iyo fatwooyinka isdabajoogga ah ee kasoo yeeraya wadaadaha dowladda federaalka iyo sidoo kale hogaankooda cali wajiis oo qayb ka ah wadaadaha u fatwooda ciidamada shisheeye dalka kusoo duulay iyo kuwa dowladda federaalka la taliyana u ah xasan sheekh maxmuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa maanta wuxuu ku baaqay in biilka laga jarto saraakiisha iyo askarta ka tirsan dowladda federaalka ee toddobaadyadii lasoo dhaafay ka soo cararay deegaanada ay dagaalada ka socdaan ee shabeellooyinka iyo duleedka muqdisho waa kan cali wajiis oo fatwoonaya in xitaa beriiska laga jarto ciidankaasi kaarkoodana laga qaato wallaahi aniga adeer hadaad haddii tala la weydiin lahaa talada bixi lahan ku sheega aniga madaxweynaha waxaan qabaa horta xaalad dagaal haddii lagu jiro iyo xaalad nabad haddii dalku uu yahay siyaasaddu waa kala duwanta askari aan dagaalamayn askara hadda aagaga soo banaysa waa jila lahay oo iska soo baxayba oo nimankii macawislada markaan wana ay leeyihin nimana inti naga orday asaa labaatan soddon wiilo oo maaratay iyo konton waxaan dhammayn ay kula ordayaan saraakiisha noocaasoo kaleeta oo ciidamada iyago iyagu hogaaminaya aagga soo banaynaya horta ilaahay subxaana wa tacaala tawali yowma zaxfi kabaa'irtay ka mid tahay waa dembi dembi aakhirana waa tahay dembi adduunya waa tahay horta in la xisaabtamo waayo waa waajib xilliga dagaalka lagu jiro xisaab adag aa furan ciidamadana ninka aan furunta dagaalka inta tago aan dagaalamayn ee aan maydaanka lagu arkin inaan lacaguna soo dhicin kaarkana laga qaato nambarkana laga qaato dadka oo askari bariiska ah oo four point five inta lagu soo xereeyey meelaha goobaha dagaalkana aan tegi karin lacagtii qarankana dhameeyey anigu waxaan qabaa madaxweynuhu inuu hadda beej cusub u furo haddaba hadalka cali wejihiis waxaynu ka waraysannay sheekh balli oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed shaykhana waad maqashay hadalka cali wejihiis maxaa kaga baxay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعن دقيستي هذا الكاشي على وجيس شيخنا أنو وعبكيغا إسكاب مري مويان نكان الشيخ معها سيدة دبورتا وإنان أغانو dadkan cimaamadaha xiran oo koofida xiran oo ayagu culamaa'ul bariiska ah oo culamaa'ul hunguriga ah oo culamaa'ul ah macnaha soorta ah dadkan horta inaan lagu kadsoomin weeyaan maxaa yeelay cimaamadaha iyo koofeeduhu dukaamada ayay yaallaan xaqiiqatanna waxa ah inay yihiin kuwa ilaahay sheegay fansalakha minha fa atbacahu ashaytaanu fa kaana min alghaawiin macnaa diintii macnaa shaydaankii baa raacay asagii macnaha diintii buu ka dhex baxay oo uu ka siibtay fa atbacahu shaydaanu marka shayddaankiibaa asaga raacay oo dabagalay waxayna ka mid noqdeen kuwa dhumay hadalkiisa waa dhegaysanayay maxaa yeelay waxa weeyaan waxa uu leeyahay de waxaan qof waxa weeyaan xataa damiir leh iska daa shiikhnimo iska dhaaf caqli iska dhaaf garaad wuxuu leeyahay nimanka furinta ka soo cararaya wuxuu leeyahay watawalli yowmi zaxfi bay ku dhacwee ku dhaceen tawalli yowmi zaxfi marka aad leedahay yay u dagaalamayaan mabda'ee ku dagaalamayaan diintee ku dagaalamayaan shacaa'irtee ku dagaalamayaan macnaha maxay waxaweye ujeeddadoodu tahay marka uu leeyahy watawalli yowmi zaxfi ilaahay diintiisa ruux kor yeelaya oo raayatu tawxiid wata oo ilaahay ka ajar xisaabsanaya oo arrinkiisu yahay liclaa'i kelimat illaah ba ayaa waxaa loo deliishadaa watawalli yowmi zaxfi laakiin nin dimuqraadiyo ku dagaalamaya oo waxaweye ku dagaalamaya hunguri oo ku dagaalamaya raaya cummiya oo ku dagaalamaya macnaha inay raggu ragga guursadaan u dagaalamaya dumarku dumar inay guursadaan u dagaalamaya shareecada ilaahay in la tuuroo la ilqeeyo u dagaalamaya inuu gaalo macnaha garab siiyo ninkaasi watawalli yowma zaxfi marka yaan lagu kadsoomin culummadan waxaan culummada sheeganaya waa culamaa'u suu sheekhana wuxuu leeyahay cali wejiis ciidanka waa in beriiska laga jaro furimaha ka soo cararay hadalkaas isagaa maxaa kaaga baxay hadalka isagaa waxaa iiga baxay si kastoo ay isku kor qaadeen oo ay isku dhuldhigeen oo ay u galgasheen oo ay koofida u dhigteen oo ay hadda meel macnaa kaga bariiseeyeen hoteel inay ku qancin waayeen inay dadkaasi goobta dagaalka joogaan si kasta hadday yeeleen waxay ku qancin waayeen inay goobta goobta dagaalkana annagaa sirteeda u sheegayne iimaan baa lagu joogaa ikhlaas baa lagu joogaa waxaweye wax tawxiid baa lagu joogaa waxaweye alla kacabsi baa lagu joogaa dikriga ilaahay baa lagu joogaa janno kaa horrayso kuu carsoo carfaysaa lagu joogaa cadaab aad ka carraysaa lagu joogaa laguma joogo kaar laga qaaday laguma joogo beriis loo diiday laguma joogo gaal loo difooseeyey laguma joogo zine iyo liwaad la kor yeelay waxa weeyaan waxaan leennahay maa haakadaa tuuradu libili yaa sacad war sacadow geela saa looma arooriyo war culumaa usuwey saa dadka loomacwee looma halaago looma tawjiihiyo waxa waxaas oo kalena waa waxaad ku dullowdeen oo aakhiradiin iyo adduunkiinna aad ku weydeen ee rabbi ka cabsada haddii wax uun damiira a idinku hareen waayahay sidoo kale waxaad dhowaan aragtay in mid ka mida wadaadaha u futwooday shisheeyaha iyo dowladda federaalka isagana uu askarta dowladda federaalka ku qancinayey haddii xitaa salaada ay iska dhaafaan inay shahiid noqonayaan maxaa keenay in wadaadaha dowladda federaalka ay askarta dowladda federaalka ku qanci waayaan inay furimaha joogaan oo ay mar walba soo cararayaan waxaa keenay diindaradooda dadka inaysan diin u sheegayn xaqiiqatan cali wajiis baan la yaabanaa markaasaa waxaa soo galay mid kale oo isaguna sheeganaya shiikhnimo oo magrase maxamed idriis wuxuu leeyahay ruuxuu salaada hadduu ka tago oo uu dowladda u dagaalamo jannuu gelaya soomaalidan waxaan ka maqli jiray cadaabaha ilaahay waa kala subxaana laystaan anoo la yaaban cali wajiis baa maxweye maxamed idriis soo gala suuyanni baan tukan oo daa'irada islaamkaba aan ku jirin oo dimuqraadiya u dagaalamaya man taraka salaata faqad kafar markii horeba islaamnimada aan ku jirin ayuu wuxuu leeyahay hadduu dimuqraadiyo u dagaalamo iyo diindarro jannaduu gelayaa dalu fiirsada bal jur'ada iyo macnaha khayrdarrada ina aladiina yaftaruuna alkadiba ina aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba laa yuflixuun ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa ku been abuuranaya ma liibaanaan maxaa yeelay waa been abuur waadixa bicayniha oo aysan ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan ka cabsanayn oo uusan diintiisa waxa weeye uga cabsanayn oo muslimiinta tawxiidka garanaya oo diinta garanaya waxa uu sheegayo ay garanaya uusan ka xishoonayn oo nebigu waatuu yidhi sala allahu aleyh waaalih wasalam idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta haddii aadan xishoonayn wax alla waxaa doonti samee taariku salaad marka hor uu diinta bannaanka ka ahaa oo waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo sheegay oo yidhi waxa weye ruuxa salaadda ka tagaa waa gaaloobay ballanka u dhaceeya iyo axdiga aniga iyo idinka waxa weye waa asalaah faman tarakaha faqad kafar nebiguu yidhi sal alla aleyh waalih wasalam asalaata salaata aakhiru ramaq iyo naftii markay ugu dambaysay wamaa malakat aymaaniku war salaadda ogaada salaaddaas ruuxii ka tegey oo macnaa ayuu wuxuu leeyahay hadduu shahiido yuu u shahiidayaa calankee kash ku shahiidaya raayadee buu wataa diintee buu u dagaalamayaa weliba waa taariku salaad dulumaatun bacduhaa fawqa bacdin idaa akhraja yadahu lam yakad yaraahaa imise dulmi iyo shirki iyo gaalnimo ruuxaa isku waafaqday waxaan leennahay war xishooda war ilaahay ka xishoon maysaan addoommadiisa ka xishoon maysaan muslimiinta ka xishoon maysaan xataa damiirkiinna u xishoon maysaan xataa waxa weye wax kale iska dhaafe bariiskiinna xataa ka xishoon maysaanoo waxa weye bariis waa la helaa waaweye waa hunguri ka bacdina waa saxaro wax aan ugu jawaabo cabdiwaawe cabdi cabdisamedow maba garanaya kuwaan cali wajiis waa mid ka mid ah wadaadaha dowladda federaalka ee mar weliba warbaahinta ka soo muuqda isagoo boqolaal fatwo oo isburinaya ee soo daynaya amaba soo saaraya cali wajiis maxay tahay muhiimadda ugu weyn ee ciidankan ay u hayaan oo isaga cabsida weyn e haysa maxay tahay ciidankan mar weliba uu fataawaha kala duwan soo saaraya ugu qancinaya inay halkooda joogaan cali wajiis horta dadku ma yaqaanaane waa rajul mukhaabaraati ah anaa afkiisa ka dhegaysay asagoo odhanaya cali mahdi baan halkaa u fadhiyey anaa boqorkaa u geeyey anaa boqor hebel u geeyey cabdulaahi yuusuf anaa saa ku idhi halka anaa saa ka sameeyey ha ahaado itixaad hore oo markaas qabiil iyo magaranaysaa wuxuun uga baxay oo ka tegey ha ahaado nin magaranaysaa oo jaamacada ka soo baxay laakiin dadku waa inaysan ku kalsoobin afkiisa ayuu ku leeyahay anigu rajul mukhaabaraati baan ahaa waxaan u dhexeeyey dowladdaas cali mahdi iyo waxa weeyaan magaranaysaa sacuudiga ayaan u dhexeeyey amniga ayaan waxa weye u soo gudbinaya iyo kan horta dadku waa inay ogaadaan su-aasha ay weydiisay qoobgariirka haya waa midda uu macnaa ka fadhin layahay oo is odhan lahaya shalay fatwadaasaa tidhi maantana tanaa leedahay labadaada fatwa isbarbar dhig war maxaa iska beddeley xaalkaagu waa sidee waa nimaan garanayn xataa waxa uu ku hadlayo soo ma jeedaa xataa magaranaysaa waxay soomaaliu yidhaahdaan warniyo waxa weeye labadiisa dhagood isma maqlaan maxaa yeele ruuxu markuu xishoodka ilaahay ka tago oo ammaama aljamaahiir uu ka dhaco waxa weye ruuxaasi ruuxaan waxba aan la harayn waxba aan ka xishoonayn waa sababka keentay inuu leeyahay xaggee ku noolaanaysaa lacagta xaaraanta xaggee ku cunaysaa guryaha xaaraanta ayaa mas-uulkaaga noqonaya shabaabkii waa imaanayaan shareecada ilaahay baa lagu maamulayaa xoolahan waa xoolaha beenta ku tabacday waa xoolaha saa yeeshay waxaa marka ku khasbaya inuu fii kulli waadin inuu dhex muquurto oo uu ku halaagsamo waxa weye waa isaga iyo waxa uu tacbay iyo meesha uu ku noolaanayo iyo meesha uu halaagayo waxaan leennahay war xishoo adiga kuwa la midkaa war maalinba maalinta ka sii damaystaraysa waad ka daraysaan oo waxay ummaddu aysan qaadan karin baad sheegaysaan waxa weye ayna alxayaa waxa weye waxaan la yaabay baasha cirada la yidhaahdo ciro oo dadka ka soo baxda ciradu ilaa moogtahay waxa weye qof kastoo waxa weye ciradu waxa weye mararka qaarkood dadka qaarka inaysan ka soo bixin ayaa wanaagsan wallah maxaa yeelay waxa weye ciradu dadka ka soo baxayso da iyo cilmi iyo khibrad iyo aqoon iyo waxaan soo arki jiray laakiin niman ciraysay waxay ku hadlayaana dhallaanka uusan ku hadlayn jaahilka uusan ku hadlayn kan waxba gawaalan uusan ku hadlayn waxa weye ciradu macnaha waxa weye waad la yaabaysaa dadka qaarkood ay ka soo baxayso war rabbi ka xishooda muslimiinta waxaan leeyahay war dadka noocaana ku kadsoominina oo manaabirta iska imaanaya oo shuuxiyada waxa weye ka shaqaynaya oo maanta liwaad inuu taliyo shuuxiya inay tariso dimuqraadiya inay tariso raggu inay isguursadaan in lagu taliyo haweenku inay isguursadaan in manhaj kale soomaaliya lagu qanciyo shareecada islaamka in la tuuro dadka cirada loo koofiyada wata waxaa ka shaqaynaya war waxa weye waxaas kuwaas waxa moodinina war kuwa hawdhag raaricinina war ma mutaan in la dhegayso wallaahi summa wallaah waxa weye inaysan mudan in xataa dhegta loo raariciyo walow bidaqiiqatin waaxida maxaa yeelay waa dad adduun iyo aakhira labadaba seega ciyaar kaasi wuxuu ahaa sheekh balli oo ka mid a culimmada soomaaliyeed
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad maqlaysaan waxaa la baahiyey muuqaal kooban oo ku dhowaad saddex daqiiqo soconaya kaasi oo laga soo duubay khasaarihii ka dhashay duqaymadii wuxuushnimo ee xabashida etoobiya ay saacadii lasoo dhaafay ka geysteen deegaanka xagarey oo ku yaala duleedka magaalada masaajid cali gaduud ee gobolka shabeellaha dhexe muuqaalka waxaa lagu arkayaa burburka masjidka jaamica ah ee deegaanka iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadka deegaanka kuwaasi oo geedo hoostooda lagu daweynayo dhaawacyo daranna ay soo gaareen
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله يا حي يا حي تبر ويحفظ فيها تبر إلها تبر يا تبر ويحفظ فيها حي يا حي جميل
shiina xasan bare waa dhaawac sheekh salaad egoole waa dhaawac guryahana idinkaaba u jeeda maalka halaaba idinkaaba u jeeda beydkii ilaahayo lagu cibaadaysan jira rabaanka isugu bambarbay tilmaanmarib guryaha cilaa deganeed deganeed laakiin hadda inay ku jirtay inay qax ka aado yar jafka dadka joogaa qa iyo jafka jirto kalama aqaan waasay guri cawad haddii nabad dhacdo meel soo noqoto male dad muslimiina loo geystay dadka geystana waxaa waaye anugu ma naqaan laakiin waa un dadkaan yaan gaala ahayn un diyaarad leh meesha waxaa lagu gaarsiiyey waa xagashay waa soona cali guud waana xagashay waana qaybta galbeedka ka xigtay masaajidkina waa burburay saddex gurina waa burburtay waxaasoo dhanna wax shicbi loola dan lahay oo socdi iyo shabaab lagu kala socoynayba ogi
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
maamulka somalilan ayaa wuxuu xabsiga dhigay cabdimaalik muuse coldoon wararka ka imaanaya waqooyiga soomaaliya ayaa tilmaamaya in ciidamada maamulka la baxay somalilan ay xabsiga dhigeen wariye cabdimaalik muuse coldoon oo sidoo kalena ah samafale dadka tabaalaysan gacan qabtaa ciidamada booliiska ayaa gacanta ku dhigaya cabdimaalik muuse coldoon xilli uu ku sugnaa magaalada berbera waxaynu la dhaqaaqeen goob aan la aqoonin maalmihii lasoo dhafay ayaa lagu daba joogay coldoon wuxuuna horey u sheegay inuu ka baxsaday magaaladii uu ka soo jeeday ee burco coldoon ayaa marka laga soo tago caawinta dadka tabaalaysan wuxuu caan ku ahaa inuu jeediyo hadallo kulul oo ka tarjumaya xaaladda soomaaliya isagoo aad u dhaliili jiray gumaystaha iyo dadka gacan siinaya
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayona waa raadiyaha islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal maxaynu ka ognahay dagaalka ganacsi ee uu trump ku dhawaaqay saameyn nuucee ah ayuuna caalamku ku leeyahay waxaannu su-aashan hordhignay aqoon-yahan maxamuud ugaas oo falanqeeya arrimaha caalamka aqoonna u leh culuumta dhaqaalaha
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan ku salaamayaa walaalaal iyo dhegeystayaasha barnaamijkaba Een, maxaan ku irahdaa dagaalkan dhaqaale ama ganacsi iyo maxaan ku irahdaa canshuuraha inta ugu badan oo xadaafka ah ee ay dowladda maraykanka iyo nidaamka trump uu xilligan kusoo rogay wadamaday ugu muhiimsanaa ee xiriirka ganacsi uu kala dhexeeyey wadanka maraykanka Een, awalan wuxuu salka ku hayaa aragti een, siyaasi ah ama maxaan ku irahdaa aragti foreign policy iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka een, jawaabaha laga bixiyey ama doodaha ka taagan ama kala qaybsanaanta iyo kala aragti duwanaanta ay ku kala aragti duwan yihiin labada xisbi ee labada aragti kala mataraya ee siyaasadda waddankan ku- ee ku tartama ee xisbiga jamhuuriga ee ninkaani kasoo jeeday iyo xisbiga dimuqraadiga ah aragtidaas oo ah in qolyo ay aaminsan yihiin iyo qaybi ay aaminsan tahay marka een, ay timaado su-aasha ku saabsan qaabka iyo waxa uu noqonayo ama uu ku salaysnaanayo een, saameynta ay dowladda maraykanku een, ku leedahay dunida inteeda kale iyo wadamada caalamka iyo nooca xiriirka ay la leedahay uu noqonayo iyo qaabka iyo dariiqada ay u marayso gaarista danaheeda maxaan ku yidhahdaa siyaasiga ah ama dhaqaale ee, maxaan ku yidhahdaa dowladahan ugu xiran in qola ay aaminsan tahay in xiriirka wadamada caalamka uu la noqda uu noqdo xiriir xiriir liberalism ku dhisan oo maxaan ku yidhahdaa waxa ganacsiga xorta ay ku magacaabaan iyo free trade ay asal u yihiin Een, isdhexgalka iyo maxaan ku yidhahdaa isfahanka sida ay sheegayaan ama ay la tahay halkaa ka imaanayana inay maaragtay ay noqoto arrin iyo channel iyo wadiiqo een, ay danahooda maxaan ku yidhahdaa ku fushadaan oo ay dhex marsadaan Een, wixii dana caskariya ama dana siyaasi ah ama dana dhaqaale xitaa wadamada ugu xiranna ay albaabka liberalismka iyo free tradeka iyo ganacsiga xortaa uu noqdo Een, maxaan ku yidhahdaa dariiqa iyo wadada ugu fudud ee maaragtay ay u marayaan ayagoo isticmaalaya waxa loo yaqaano soft powerga ama awoodda een, maxaan ku yidhahdaa een, khafiifka ah oo maxaan ku yidhahdaa awoodda saameyneed ah ee aan awoodda caskariga ahayn Een, halka dhanka kale iyo qolada kale iyo khaasatan kooxdan jamhuuriga oo ay aaminsan tahay in awoodda maraykanku iyo saameynta maraykanku iyo danaha maraykanku ay noqdaan arrin iyo siyaasad loogu adeegayo awoodda ciidan ee baraxla ee maraykanku uu leeyahay oo maxaan ku yidhahdaa maraykanku awooddiisa iyo quwaddiisa military iyo cadaadiskiisa iyo cunaqabatayntiisa dhaqaale uu isticmaalo sidaa darteedna uu danihiisa ku gaaro aan loo baahnayn markaa iyo sidaa darteed maxaan ku yidhahdaa een, waxa loogu yeero ganacsiga xorta ah iyo ganacsi liberaali ah iyo xiriir isdhexgal ganacsi ama dhaqaale oo noocaasa waxaa jirtay xili maxaanku yirahdaa taariikhda maraykanka kamid a khaasatan xiligii dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad oo adduunka maraykanku siyaasadiisa khaarijiga ah iyo siyaasadiisa ganacsi ama dhaqaale inay ku salaysnayd aragti mecantalism la yiraahdo oo ah in uu iska mooso maxaanku yirahdaa ganacsiyada iyo dhaqaalaha iyo maxaanku yirahdaa sharikaadka iyo wadamada banaanka ka ah inuu iska mooso uu kobciyo maxaanku yirahdaa industrigiisa iyo warshadihiisa gudaha ah keliya dowladda maraykanku waxa ay samayso ay caalamka u suuq geyso maxaanku yirahdaa wixii aysan ka maarmin oo necessity ah keliya ahna ay caalamka kala soo degto wixii ay la soo degaysaana maaragta ay noqoto alaab iyo ashyaa ay taarif iyo maxaanku yirahdaa canshuur intii ayagu ay doonaanhu ay saaran tahay xilligan waxaa muuqata aragtidii noocaas ahayd in lagu noqday ayagoo maxaanku yirahdaa ku doodaya deficit trade deficit waxa lagu magacaabo oo baalansiga u dhexeeya tusaale ahaan marka la isku eego waxa china uu usoo dhoofiya maraykanka iyo waxa maraykanku ay china u dhoofiyaan marka la isku eego in ay ku doodayaan in ay maaragtay tira xad dhaafa ay badan tahay waxa uu chinuhu uu usoo dhoofiyo sidaa darteed faa'iido ka dheeri ah midda uu maraykanku ku qabo uu ku qabo sidaa darteed uu maxaanku yiraahdaa awood ganacsi oo xadhaafa uu ku yeeshay faa'iido malaayiin ama balaayiin doolara uu ku qabo sharikaadkii chinaha iyo dadkii chinuhu maaragtay ay dhaqaalo koboc iyo mushaar iyo maxaanku yirahdaa isbedel noloshooda ah arrintaasu ay ku samaynayso halka sida ay ku dacwoonayaan sharikaadkii gudaha ee dalka maraykanka iyo shaqaalahoodii iyo industrigu maraykanku uu hoos u dhaci ka imaanayo sidaa darteedna ay ku qasban yihiin inay arrintaa wax ka bedelaan oo ay warshadaha iyo shaqaalaha iyo maxaanku yirahdaa ganacsiga gudaha iyo wax soo saarka gudaha ay kobciyaan wixii bannaanka ka imaanayana maaragtay canshuuro xadhaafa maxaanku yirahdaa ay ku soo rogaan arrintaasi sida ay ku doodayaan waa arrin ganacsi waa arrin dhaqaale oo baraxla laakiin waxa iyaduna xaqiiqa oo jirta oo aan meesha ka marnayn yacni dawaafic siyaasi ah oo dowladda shiinuhu waxay u muuqataa dowlad maxaanku yirahdaa awoodeeda caalamka ay ku leedahay iyo saamaynteeda dhaqaalaha iyo saamaynteeda siyaasiga oo ay kordhayso qaaradaha sida africa oo kale ayadu kala wareegaysa reer galbeedka si tadriiji ah yacni noqotay dowlad marnaba aan la dhayalsan karinin awooddeeda dhaqaale iyo xataa mideeda ciidan iyo saamaynteeda siyaasadeed marka waa dawaafic siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo maxaanku yirahdaa laysku geeyey oo lagu xoojeeyey aragtida shisheeye nacaybka ah runtii oo maxaanku yirahdaa eurocentariga ah ee ay nimankan iyo kooxdani ay hadda caanka ku yihiin intaa marka laga soo tago iyo meesha ay canshuurahani salka ku hayaan iyo aragtida ka dambaysa saamaynta ay ku leeyihiin ilaa hadda inta aan arkay waxaa la saadaalinayaa horta wax isbedel hadda xilligan oo degdeg ah oo dhaqaalaha maraykanka ay ku keenayso inuusan jirinin laakiin at the same time saamaynta ugu badan in ay ku yeelanayso maxaanku irahdaa dhaqaalihii iyo suuqyadii kala iibsiga ee maraykanka oo waxyaabaha ay maxaanku yirahdaa dadka reer maraykanku kasoo dhoofsanayaan chinaha yacni waxay ahaayeen ashyaa noocay doontaba ha noqotee ganacsiga maraykanku maxaanku yirahdaa uu ku tiirsan yahay lafdhabar u ah dhowr caqdi maxaanku yirahdaa qayb ka ahaa dadka reer maraykanna maaragta wax ay la qabsadeen oo ay yaqaaniin oo ay consume gareeyaan si maxaanku yirahdaa on daily basisa ama si joogto oo maalinla ah runtii ay noqotay sidaa darteed sharikaadkii iyo maxaanku yirahdaa corporatekii kambaniyadii waxaan soo dhoofin jiray oo dhaqaalaha ka samaynaya oo ka ganacsanayay cidda ugu horeysa maxaanku yirahdaa arrintaasu ay saamaynaysaa inay yihiin dhanka kale dowlad kasta oo ka mid a dowladaha maraykanku uu canshuurtan kusoo riday ilaa hadda inta hadashay ama aan arkay waxay uga jawaabaysaa ama ay iclaamisay jawaabta arrintaa ay ka bixinaysaayo inay tahay jawaab la mid ah maxaanku yirahdaa oo canshuur u dhiganta midda ay maxaanku yirahdaa kusoo rogay lagu soo rogay badeecadahoodii inay maraykanka ayaguna badeecadahooda ay kusoo rogi doonaan marka laga reebo wadamada sakaraadka ee afrikaanka ee south africa iyo wadamada la midka oo ayagu aan lahayn siyaasiyiin go'aamo la mida go'aamadaha dowladaha kale ee qaaradaha kala qaadan kara markasta oo caan ku ah inay ayagu u duleysnaadaan rabitaanka iyo siyaasaadka iyo maxaanku yirahda go'aamada iyo madaxda reer galbeedka marka lasoo aruuriyo canshuurahani waxay wax ka bedeli doonaan xaddigii iyo tiradii maxaanku yirahdaa ganacsigii wixii la kala gadan jiray ee wadamadan u kala dhoofi jiray nooc kastoy tahayba nooc kasta oo maxaanku yirahdaa badeecada ah xaddigii iyo xajmigii ganacsigan isbedel bay ku keenaysaa waxay isbedel ku keenaysaa qiimihii tusaale ahaan maraykanka lagu iibinayay shayga tusaale ahaan dharka ah ee shiino laga soo dhoofiyo ama qalabka elektroniga ah ee maxaanku yirahdaa shiina laga soo dhoofiyo tusaale ahaan shaygii soddon dollar maraykanka markii shiina laga keena lagu kala gadan jiray markii tusaale ahaan soddon iyo laba doolar oo canshuur ah ama soddon iyo laba besenti oo canshuur ah ee la saaro waxaa qasab noqonaysa in qiimihiisu maxaan ku yirahdaa konton dollar iyo wax ka badan uu noqdo oo sidaa darteed bayin bajaskii b b-ga wixii la yidhaahda ee doolarku gudaha maraykanka markii la joogaa uu hoos u dhac uu ku yimaado ama ay wax iska bedelaan oo soddonka dollar waxay qofka maraykanka maraykan uga goynaysay markii laga hadlayo badeecadaha chiniiska ay maaragtay ay wax iska bedelayaan oo uu ku qasbanaanayo lacag intaa ka badan ama boqolkiiba soddon ka saa'id a inuu wax ku gato waa arrin sanadkan iyo bilahan maxaan ku idhahdaa saameynteedu si cad aynan u soo baxaynin laakiin sannadaha soo socda haddii ay sidaa kusii socoto oo aysan go'aamadaasi wax iska bedelinin si toosa ay u soo bixi doonto saameynteedu inta ay dhab ahaan gaarsiisan tahay aqoon-yahan maxamuud ugaas ayuu kaasi ahaa oo inooga waramayey dagaalka ganacsi ee uu xilligan taram ku dhawaaqay iyo saameynta ka dhalan karta
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag markaan neh dhanka iyo gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya kow iyo labaatan qof ayaa waxa ay ku suumoobeen hilib geel ay cuneen dhacdadan waxaa laga soo sheegay magaalada sheekh ee gobolka waqooyi galbeed ee soomaaliya cisbitaalka magaalada sheekh ayaa la geeyey kow iyo labaatanka qof oo isku qoys ahaa waxaana ka warmay dhakhtarka magaalada qaabka bukaanada loo keenay ay ula tacaaleen iyo waxa sababay xanuunada soo ritay waxay soo iibsadeen dawooyin dawooyinkaasay kasoo iibsadeen fuulooyinka maamusho sheekh mid ka mid ah dawooyinkaasoo neefkaa xanuunsanayo geel ahaa lagu muday dawadii markii ay siiyeen neefkii wuu soo dhacay sidii caadada oo ama dhaqanka soomaalida ama dhaqankeenaba way bireeyeen markii ay bireeyeen hilibkiisii iyo beerkiisi ugu horeeyo waxay u qaybiyeen caruurtii uu dhalay oo ilaa shan reera oo inani ku jirto beerkii markii uu qaybiyey wuxuu siiyey caruurtii dadkiiba dha way wada cuneen markii ay wada cuneen isla markiiba way soo daateen dee dadkii dhammaantood sida u dhammeeyeen wax cunay ee neefka hilibkiisii hadday tahay beerkiisii hadday tahay cid kasta oo cuntay oo waxay ka soo gaadheen inay waxa weeye uu saameeyey xanuunku oo dad xanuunsanaya ahaayeen dadkaasi waxay ka koobnaayeen koob iyo labaatan qof markaan koobta tagnay koob iyo labaatankii qof laba qaybood bay haddana sii noqdeenoo qayb waxay noqotay qayb hilibka cuntay neefkii markii la qalay hilibkiisii qaybina waxay noqotay qayb cuntay iyaguna waxa weeyaan beerkii oo halkii dawadu ay fadhiisatayba ah dee marka dawadii markii aan u tagnay dadka wixii beerka cunay dadkii aan soo daadgurayna qaarna ay naga horreeyeen ba ahaayeen marka koob iyo toban ka mida dhakhtarkaa la keenay oo loo soo gudbiyey toban ka midana xaaladoodu ay dhexdhexaad ahaydna waxaa xaalada emergency aan ugu samaynay isla goobtii ay ka dhacday arrintani oo ahayd ximan welan ay siinaayeen ayaa waxay ahayd mid loogu talagalay muddo intuu jirkiisa ka baxaayo inaan la isticmaalin caanahooda iyo waxa weeyaan hilibkiisaba marka isla markii ay ku mudeen neefkaasi uu xanuunsaday waxa weeyaan uu soo dhacay way qaleen hilibkii sidaasay deetano ku cuneen فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو الشامي لدين عظيم هو الشامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيدا waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhowxa waraysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي